ku dhowaad konton qoys oo niskajara beerele iyo holdhaqato saameyn kuwa leh tii abaaray kudhihii dalka oo sawi isbedelka cimilada iyana ku faa'iidaysadii mashruuca cagaaran ee gargaarka bini-aadanima eeya ku hergeliday hay-adda soos magaalada baydhabo munaasabadda dahafurka mashruucan weliba ku qeyb galay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha xukuumadda federaalk soomaaliya wasiirka xanaanada xoolaha koonfur galbeed xildhibaana madaga hay-adda soos iyo mas-uuliyiin kale weliban kuriin ku hadlay daafurka mashruuca madaga hay-adda soos iyo omarkaas ku werbiy faa'iidada mashruucaas un leeyay bulshada xafladan geeka oo linka tiragalay ini mayla arhaaysu lakaga doonsi xoolo gebre oo reer deegaanka ah ilaa iyo boqol qows ah marka geeka mayba xafladana insha allahu tacaala lakaga doonsi doona ilaa iyo konton qows waana wejigii koowaad ee mashruuca wejigii lamaadna insha allahu tacaala diba aan bilaawi doona mashruuc gargaarka bilaadanka oo cagaaran la yidhaahdo oo asaga isugu jiro beerihii iyo xoolihii waxaan feeska koowaad ee mashruucan aan ku gaaraynaa waa boqol qoys oo noo bartilmaameysan boqolkaas qoys oo ahaay xoolo dhaqato oo xoolihii ay ka dhammaysay abaartii saameyn xun ay u geysay abaarta hadda kasoo gudubna wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha koonfur galbeed sandheere maxamed eftiin yendhanishay ku hadlay daafurka mashruuca oo konton qof oo xoolo dhagatahay reer guurahay abaaroogay saamayeen colaadii saamayti xoolagay dib unku dhammaadeen ini dib kontonkaas oos hoolo leynsiy ilaahaya ankama hadnagaan ee tan kale halwalhaadoo intii aan haadareeri aan an aragniyo geeka aragi geley ees inisbedelaasu maalintii inkorreytay aan aragayo abuur geley li ridaaw ees inisbedelaaw tan naftii ajaa'ib toowa le tuwal cusubu hay-adda soos way ka ammaanay hal abuurkaas wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha xukuumadda federaalk soomaaliya oo daafuri mashruucan oo reerlanka nagawal hasaarooka beeraha iyo dhaqashada hoolo yana gebagabadii ku hadali marka wayn aragaane mashruucu mashruuc oo eed iyo eed iyo eed faa'iidinka le guud ahaan dalka soomaaliya ee gaar ahaan dadkun koonfurta degaw oo laka kasaw inay yihiin xoolo dhaqato iyo beeraley inay yihiin eed iyo eed anface way fadaane inay isu ignagana wal intaha ka koobami ama meelung le ignagana way fadaane guud ahaan geyga soomaaliya dhammaantiis inay usu deeri mashruucun oo usu qayb ku nagada gaar ahaanna way fadaane gobolladun hadda geeka way roogna gobolkii baay way fadaane baay inay isu kubaho bokool deero kutabo shabeellada saseeda guud ahaan soomaaliya in gudba fadaan insha allahu tacaala haddii ilaahay er mashruuca cagaaran ee gargaarka bini'aadanima iyo ku hergeliday hay-adda soos magaalada baydhabo iyo weliba ku faa'iidaysan doona boqol qoysa aanasana konton kumida la ka wareeji xoola